بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كبقول يشن يتمن وحانا كشر رحينا وكبلابنا يا baabka soddon iyo afar uu shiikhu u baabeeyey baabu min aliimaani billahi alsabru calaa aqdaari illaah baabu wuxuu kani baab u yahay min aliimaani billaahi iimaanka ilaahay la rumaynaya waxaa ka mid ah ay allah subxaanah wa tacaala rumaynta aad rumaynaysid biwujuudihi waxa weye jiritaankiisa iyo waxa weeye towxiidkiisa iyo rabbinimadiisa iyo koomkan oo dhan inuu isagu maamulo waxaasoo dhan waxaa ka mid ah waxa weeye asabru in lagu sabro calaa aqdaari illaah inaad ku sabirtid wixii allah kuu qadaray wixii allah kuu qadaray inaad ku sabirtid oo sabirkii la timaadid ayaa waxa weeye ka mid ah awalan marka ugu horeysaa intaynu adilada u gelin sheikhu waxa uu keenay aayadda iyo dhowr xadiid marka ilaa afar xadiid buu keenay marka insha allah tabaaraka watacaala aayadda iyo tacriifta sabarka iyo labada xadiid oo ugu horeeya casharkaanaan ku sharaxaynaa qeybta dambena casharka dambeaan ku sharaxaynaa awalan marka ugu horeysaa tacriifu sabri asabru luuqatan xagga luuqadda waxaa la yidhahdaa waa alxabsu waa xabsiga xiritaanka ayaa la yidhahdaa sabr walihaada waxay yidhaahdaan waxa weeye qofka la dilo isagoo xirxiran qutila qutila sabran ay maxbuusan taas waa xagga luuqadda oo macnaha inuu qofku wixii naftiisa ka sabirsiiyo taas oo ka sabro ama wax ku sabro taasaa laga wadaa waa alxabsu xagga isdilaaxa waxaa la yidhaahdaa xabsu nafsi cala alashyaa aw can ilashyaa macnaha in nafta laga joojiyo oo laga xiro can ilashyaa waxyaalaha qaarkood in laga joojiyo aw cala alashyaa ama waxyaalaha qaarkoodna lagu joojiyo oo lagu khasbo marka waxna waa laga sabrayaa oo naftii waa laga celinayaa oo canil ashyaa baa la yidhahdaa oo wixii baa laga celinaya laga joojinaya wixii macnaha muxaramaadkii iyo macaasidii ilaahay baa laga joojinaya laga xiraya laga joojinaya loo diidaya waxna waa lagu sabirsiinayaayo daacadii ilaahay waa lagu khasbayaa waa lagu sabirsiinayaa masaa'ibtii iyo waxyaalihii dhacayeyna waa lagu sabraya wa huwa halaathatu aqsaam saddex qaybood ayuu u qaybsamaa sabirku sida culummadu ay caddeeyeen oo waxa weeye waadixiyeen saddex qaybood ayuu u qaybsamaa awalan kan ugu horeeya waxa weeye waa asabru calaa daacati illaah daacada ilaahay in lagu sabro salaadii sabir bay rabtaa oo soonkii sabir buu rabaa oo wax walba oo wanaaga oo daaco ah waxaa ku jira haw la qabanayo oo mashaqay leedahay in lagu sabir siiyo nafta oo lagu sabraa la rabaa haa marka w in lagu sabro marka calaa daacati illaah waxaana u daliila qowluhu tacaala ilaahay uu nabiga ku yidhi wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ha ku sabir baa layihi amarka markaad amartid salaadii iyo cibaadadii iyo wanaaggii ku sabir markaa oo waxa weeye sabir la imow ilay waxa weeye amarkii la amrayey lagu celcelinayey dhib iyo mashaqu wataa waxaa loo baahay marka in lagu sabro oo marka hadda ciyaalka iyo lagu tarbiyeynayo salaada iyo cibaadaadka waxay u baahan tahay celcelin badan mashaqa iyo dhibay u baahan tahay marka in lagu sabro oon laga daalin ayaa la rabaa oo daacadii ilaahay lagu sabro ayaa la rabaa taas marka waa asabru calaa daacati illaah oo inuu qofkii ku sabro ayaa la rabaa kan labaad waxa weeye asabru can calaa almasaa'ib in lagu sabro cala almasaa'ib waxyaalaha masiibooyinka u dhacaya ay calaa aqdaari illaah waa midda uu shiikhu u baabeeyey oo yiri baabu min aliimaani asabru calaa aqdaari illaah marka taasi waxa weye waa masaa'ibta iyo waxyaalaha allah kuu qadaray alaqdaar waa wixii laguu qadaray weeye hadday xanuun tahay hadday faqri tahay hadday waxa weeye dhibaato kala tahay wixii laguu qadaray ku sabir oo masiiba oo dhibkaaga imaanayso waayo waxyaalahan laguu qadaray waxna waa nicam iyo wanaag oo markaa dhib u dareemi maysid oo inaad ka shukri naqdid baa la rabaa waxna waa waxaad dhibaato u dareemaysid allah wuxuu yidhi walanabluwannakum bishayin min aljuuci walkhawfi wanaqsi min alamwaali walanfusi wathamaraat wabashir saabiriin waxaa laydinku imtixaamayaa adinkii oo waxa weye faqri gaajo cabsi ilmihii iyo dadkii iyo ahalkii oo kaa dhinta adigii oo dhibaata kugu dhacdo waxaasoo dhan baa laysku imtixaamaya maxaa la yidhi marka wabashir saabiriin kuwa sabray u bishaaree baa layidhi waa kuwe aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ha ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun wataa natiijadii idan marka asabru calaa aqdaari illaah axaadiidtan oo ka arki doonaa in lagu sabro ayaa la rabaa wixii allah kuu qadaray marka macnaheedu ma aha marka lagu leeyahay asabru calaa aqdaar illaah in lagu leeyahay asbaabtii ka tag oo haddii xanuun kuu yimaado ha isdaweynin maya nebigu waa tilmaamay tadaawuu cibaad allah faina allaha maa anzala daa'an ilaa wa anzalahu dawaa'an calimahu man calima wa jahilahu man jahila marka inaad asbaabtii la timaadid ood waxa weeye masaa'ibta asbaabtii aad waxa weeye kaga badbaadi lahayd inaad la timaadid ka hor imaan mayso sabirkii laakiin waxaa la rabaa markay kugu dhacdo oo masiibaday timaado inaad sabirtid ayaa la rabaa waana tuu nebigu tilmaamay asabru cinda sadmati aluulaa gabar buu nebigu soo maray xadiidkii macruufka ahaa oo bukhaariya wariyeen qabri ka dulbarooranaysa ilma ka dhintay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ittaqi illaaha wasbiri waxa weye sabir waxtasibi markaasay garan weyday oo nebigama ay garanaynin iga leexabay tiri masalada kuguma dhicina hawsheeda iska wadat nebigu waa ka soo tegi markii loo sheegay bay u timid markaasay tiri rasuulka ilaahay haddaan sabraya markaasuu nebigu wuxuu yidhi asabru cinda sadmati aluulaa marka dhibaatada kugu dhacdo ayaa la rabaa in la sabro oo masiibadii loo sabro oo loo dulqaato laakiin wixii ama laga hortegi karo ama la yska daweyn karo shareecada islaamku inuuma diidin sabirka saddexaad waxa weye qeybtiisa saddexaad asabru can ilmacaasi can macsiyat illah macaasida ilaahay ilaahay lagu caasiyayo inaad banaanka ka martid oo nafta laga celi marka labadii hore waa lagu sabrayey oo asabru calaa daacat illah wasabru calaa aqdaar illah labadaas in nafta lagu khasbay ahayd oo waa lagu joojinaya tanna waa laga celinayaa oo waa laga reebayaa nafta oo waa loo diidayaa asabru can macsiyat illaah waa laga celinayaa oo xumaantii ina nafsa la amaaratun bisuu naftu xumaan bay ku amraysaa xumaantay rabtaa shaydaan iyo waxa weeye naf ayaa waxa weye qofkii la xiriira marka waa inaad la dagaalantaa oo jihaad waxa weeye lala galaa waayo mujaahadatu nafsi waxa waa min aljihaad qofku waa inuu naftiisa la dagaalamaa oo xumaanta ka celiya oo waxa weeye onan u ogolaanin waxyaalaha xumaanta iyo macaasida idan sabirka saddexdaasay culummadu u qaybiyaan oo waxa weeye dadkuna dee way qaybsamaan taasi waa xaggii sabirkaa la qaybiyey laakiin dadka laftigoodu markay dhibaatadu ku timaado waa qaybsamaan qof waxa weeye waa istislaamaya oo ilaahay buu uhogaansamaya raalli buu noqonaya waxa weye ilaahay buu baryayaa qofna waa qaylinayaa tasakhud iyo waxa weye caruu la imaanaya looma baahna marka waxaas waxaa loo baahanya in la sabro oo allah subxaana wa tacaala xaggii loo noqdo bal culummada qaar waxay gaarsiiyeen darajo sare oo qof baa markii masiibadu ku dhacdo ilaahay ku shukriyaya oo alxamdu lilaahi odhanaya calaa kulli xaal sababta waxa weeye waxa weye masiibadan kugu dhacday waa adiga ayay dembi dhaaf ku noqonaysaa sida aynu arkayno axaadiita intaa marka haddaynu tacriifta u gudubno sheikhu wuxuu deliishaday aayadda fi suurati taqaabun allah waxa uu yidhi waman yu'min billahi yahdi qalba ma asaabat min musiibatin ilaa biidn illah musiibo kasta oo idinku dhacda walow ama ha yaraatee ama ha weynaatee waxay ku dhacday idan ilaahay ee biqadar illaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah waman ruuxii waa shardi man waa lagu shardi waman yu'min ha ficlu shardigiina waa yu'min waman yu'min billaahi qofkii ilaahay rumeeya ay biqalbihi oo masiibadaas u rumeeya ilaahay xaggi inay ka timid waa hadday tahay masiibadu waxa weeye wax ka yimid waxa weye min cindi illaah hadday ka timid waa loo sabrayaa oo waa lagu sabrayaa amaa hadday ka timaada xagga below aamniga waa la iska difaacayaa oo masiibadaasaad uga badbaadi lahayd ayaad iska difaacaysaa amaa hadday ilaahay xaggi ka timaado ilaahay kuu qadaray waa lagu sabrayaa oo waa la rumaynayaa waman yu'min billaahi yahdi qalbah marka yahdi qalbina waa jawaabu shardigii yu'minna waa ficlu shardigii waa la jasmiyey yahdi oo waxa weye yahdii bay ahayd bixadfi ilyaa waxa weeye kasrada ayaa kutusaysa marka waman yu'min billaahi shardigaasaa loo xiray waman ruuxii yu'min billaahi alla rumeeya yahdi qalbah qalbigiisa ilaahay hanuuninaya ay maxay tahay markaa macnaha laga wado calqama ayaa inoo fasiraya oo shiikhu uu keenay oo wuxuu yidhi qaala calqama calqama waa ataabiciyu ljaliil waa ardadii cabdullaahi ibni cabbaas qays ibni cabdillaahi nakhaci alkuufi weeye waa ataabiciyu waana mufasir waa kibaaru lculamaa ayuu ka mid yahay taabiciinta culummadoodii ayuu ka mid yahay oo culummadu waxay leeyihiin waxaa la dhalay wulida fii xayaati nebiy sal salam laakiin nebigii ma u arag oo xayaatadii nebiga ayuu dhashay laakiin nebigii ma u arag oo abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo cuhmaan iyo cali iyo raggaasoo dhan buu cilmiga ka qaatay marka waa min kibaari taabiciin bacda sitiinkii ayuu dhintay baa la yidhi lixdankii wixii ka dambeeyey ayuu dhintay bay yidhahdeen culummadu marka qays ibni cabdillaahi nakhaci baa la yidhaha waa caalim jaliila oo mufasira waana ardadii cabdullaahi ibni mascuud tafsiirka ka qaatay wey qaala waxa uu yidhi aayaddaa markuu fasiraya waman yu'min billaahi yahdi qalbah waxa uu yidhi huwa rajulu mankaa la sheegay huwa rajulu waa qofkii arajul halkaan qofkaa laga wadaa rag iyo dumarba huwa arajulu tusiibuhu lmusiiba dhibaataa ku dhacaysa musiiba min almasaa'ib baa ku dhacaysa waxa weeye fa yaclamu wuxuu ogaanayaa annahaa min cindi illaah ilaahay xaggi inay masiibadan ka timid buu ogaanayaa oo rumaynayaa markaasuu waxa weeye fa yasbiru waa sabrayaa wa yardaa wuu ku raalli noqonayaa wa yusallimu wuu u hogaansamayaa oo jazac iyo qayla iyo waxba la imaan mayee wuu isdhiibayaa haa oo waxa weeye wanaaggaasu la imaanaya imaam ibnu jariir ayaa warinaya ibnu jariir dabari ayaa tafsiirkiisa ku warinaya afarkaa oo aayadda ku keenaya waman yu'min billaahi yahdi qalbah fi suurati taqaabun macnuhuna waxa weeye waman yu'min billaahi yahdi qalba ay macnaha qofka ictiqaada oo rumeeya masiibadan inay tahay wax allaah u qadaray oo looxul maxfuudka ugu qoraa haa oo aan cidina seegi karin waatuu nebigu yidhi waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhdiyak wamaa akhdaaka lam yakun liyusiibak ha rufica alqalam wajafat asuxuf waxa wax walba waa la qoray wixii laguu qoray bay ka mid ahayd marka masiibadan hadda kugu dhacday maanta ma aha wax adiga ay maanta isaga kaa timid awal bay kuu qoray qofka marka saa rumeeya waman yu'min billaahi ay biaqdaar illaah inay tahay rumeeya oo ilaahay baa qadara yidhaahda qadar allah wamaa shaa facal inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun halkaa qofka istaaga yahdi qalbah ay yahdi allaahu qalbah ilaahay baa qalbigiisa hanuuninaya oo wanaag u gelinaya waayo qalbigu hadduu hanuuno qofka acmaashiisi baa wanaagsanaanaysa waatuu nebigu yidhi alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxa salaxa aljasadu kullu waidaa fasada fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu idan qalbiga hadduu wanaagsanaado oo iimaan iyo wanaag laga helo waxa weye acmaashiisii iyo iyo baa wanaagsanaanaya ma qaylinayo tasaruf khaldan ma samaynayo ilaahay buu tala saaranayaa wuxuuna ogaanayaa inay arrintaani tahay biqadar illaah markaasuu isdhiibaya sababtu maxay tahay waxaan allah kuu qadaray inaad aamintid waa min tawxiid rububiya waayo allah baa rabbi ku ah oo waxa weeye ilaahay baad rububiye u rumaysay marka waa inaad rumaysaa dhibaatadan waxa weeye inuu allah kuu qadaray waa inaad saa u rumaysaa ha man radiya billaahi rabban waa qofka ilaahay u rumeeya waxau nabigu yidhi calay salam xadiidka macnaha dacmul iimaan qofka dhedhamiyey oo waxa weeye xalaawatul iimaan helay waxa weeye dacmul iimaan qofka dhedhamiyey waxa weeye man radiya billaahi rabban qofka rabbinimo ilaahay u qiray rubuubiyadiina waxaa ka mid ah inaad rumaysid waxa allaah uu koomkan tasarufkiisa iyo maamulkiisa wixii ka mid ah inaad rumaysaa wa bilislaami diina wa maxamed nabiya ama rasuula aw kamaa qaala nabi sal salam ha weeye taas marka ayaad ayaa qalbigiisa ilaahay hanuuninaya jawaarixdiisiina markaasay hagaagayaan weeye bal axaadiistana aynu fiirino afar xadiid buu keenay marka labada xadiidoo hore baynu casharkaan ku sharaxaynaa labada dambe anasna dib baan u dhigaynaa qaala waxa uu yidhi wa fii saxiixi muslim can abi hurayrata radia allaahu canhu waxa uu wariyey imaamu muslim oo ka wariyey oo can abi hurayrata ka weri radi allahu canhu qaala inuu qaala rasuul llahi sal ly slam rasuulka ilahi waxau yidhi ithnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun laba arrimood ay laba khasladood laba dhaqan oo dadku ay samaynayaan oo ayna ka zuulaynin oo waxa weeye dadka caadadooda ka mid ah waa gaalnimay keentaa waa kufri marka waa kufrigii oo waxa weye marka aan mukhriji min almilla noqonaynin ee waxaweye kufri duuna kufri waayo labaduba waa min alkabaa'ir labadaas soo socotaba qofku kuma gaaloobaya hadduunan istixlaalsan marka waa laba arrimood oo kufru nicma oo waxa weeye markaas min alkabaa'ira waay maxay yihiin labadaasi addacnu fi nasab in qofka nasabkiisa la dacniyo awal baan horey u soo marnay xadiidkaas soo ishaarnay iyo xadiidii kaleoo ka hadlaysay alfakhru bilaxsaab waadacnu fi lansaab waynu soo marnay macnuhu waxa weeye qofka nasabkiisa inaad dacnidid oo taraahid qofkaani reer hebel kama dhalan oo waxa weeye waa sheegato ama waxa weeye waa gun ama waa boon ama waa xagga ama waa langaab ama waxa weye reer hebel reer hebel baa ka fiican waxaasoo dhan waa acmaashii jaahiliga oo waxa weye dadka jaahiliga ay isticmaali jireen soomaaliduna aad bay u isticmaalsaa oo waxa weye wax wanaagsan ma aha addacnu fi nasab waana horeybana usoo sharaxnay oo aad baa lainooga soo digay waxa uu yidhi wanniyaaxatu cala mayit cala almayit ha wanniyaaxatu baroorta loo barooranayo calaa mayit cala almayit macnaha qofka meydka oo dhintay in loo baroorto ha oo waxa weye qofka dhintay meydka dhintay in loo baroorto oo loo qayliyo oo waxa weye baroor la samey baroortu waa maxay horena waa u soo marnay oo xadiidkii waa innaga ku soo marnay inay tahay min alkabaa'ir annaa'ixatu idaa lam tatub tuqaamu calayha yowma alqiyaama tuqaamu yowma alqiyaama wa calayha sirbaalun min qatiraan waa inagii soo marnay waa dircu min jarab marka waxa weeye anniyaaxatu waa qaylada iyo baroorta iyo waxa qofku markuu dhinto loo qaylinayo waa laleeyahay maaragtay waa gablanayey waxa weeye yaa waxna tarayoy qof wanaagsan buu ahaayey waxaa lagu qaylinayo hoognayo ba'nayay waxaa la yidhaahdo ayaa niyaaxada la yidhaahdaa oo ama waxaa soo gelaysa xoolaha loo qalayo tacsida loo samaynayo meel walba maanta waxa weeye warka la marinayo waxaasoo dhan ayaa ka mid ah anniyaaxatu cala almayit meydka in loo baroorto xadiidka imaamu muslim baa werinaya waa xadiis saxiixa labadaa arrimood buuna tilmaamay inay tahay marka muxuu u keenayaa baabka labadaba waa sabir la'aan weeye qofku marka uu qofka qabiilkiisa wax ka sheegayo oo waxa weeye dhacninayo hadda sabir buusan lahayn waayo wuxuusan aaminsanayn qadarti rabbi yaa qofkan reer hebel ka dhigay yaa ka dheliyey allah ilaahay baa u qadaray maxaad wax uga sheegaysaa marka waa inaad waxa weye ka joogsatid wa niyaaxada meydka loo barooranayana waa sabir la'aan oo waxa weye sabir baan meeshii jirin marka waxa weye taas ayaa niyaaxadiina keenaysa marka waxaa kala duwan inuu qofku naxo oo ilma ka timaado oo qalbiga uu ka naxo iyo inuu qayliyo marka niyaaxadu waxay ka timaadaa carabka iyo jawaarixda inaad waxa weeye xubnahaaga khaladaad samaysid sida xadiidka dambe aynu arki doono iyo inaad carabka ka qaylisid ayaa niyaaxa la yidhaahdaa marka bal xadiidka dambe oo ibnu mascuudna aynu ku darno qaala waxa uu yidhi walahumaa can ibni mascuudin marfuucan ee cabdullahi ibni mascuud radia allaahu canhu marfuucan oo nebiga u tiriyey qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laysa mina man daraba alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya walahumaa buu yidhi bukhaari iyo muslim baa xadiidka wariyey bukhaarina fi kitaabi aljanais buu ku warinayaa imaamu muslimna waxa weeye fi kitaab aliimaan iyo ku warinaya waa xadiis saxiixa meelo badan buu imaam albukhaari kusoo celceliyaa laysa mina waa tabaru uu nebigu ka bari noqonayo acmaashan soo socota oo saddexdaa qofka sameeya nebigu waa ka beri noqday waana min alkabaa'ir waxa hadduu nebigu ka beri noqdo waataynu casharkii hore markaan kabaa'irta sharaxaynay waxaan idhi waxaa ka mid a calaamadaheeda inuu ilaahay ka beri noqdo qofka saas sameeya ama rasuulku ka beri noqdo laysa minaa naga mid maaha ey hadyigeennii iyo dariiqeennii kuma taagnaa ma ah gaalaysiin ee wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir man daraba alkhuduud qofka dhamannada garaaca khadku waa meeshaan dhabanka madaanka qodku qaryaan oo waxa weeye dhabanka ayuu garaacayaa waa dhaqan ay dumarku u badan yihiin jaahiligiina isticmaali jireen markay leeyihin waa wareey oo maaragtay masiibadu dhacdo ayay dhabannada garaacaan oo saa u garaacaan waa cinda almasiiba ayay sameeyaan wa shaqa aljuyuub jaybku waxa weeye waa qamiiska meesha marka la gashado madaxa meesha la geliyo ama diraca dumarku markay gashadaan intaan qoorta ayaa la yidhahdaa jeebka soomaalidu jeebka waxay yaqaanin kan dambe oo yarka ah oo lacagta iyo la gashado kaa goor dambaa jeeb loo isticmaalay laakiin asalka markii hore jeebku waa meesha madaxa la geliyo oo qoorta aynu dhahno ayay diraca dumarku waxay samayn jireen markii ninkeedu dhinto ama ilmo ka dhinto hoognayo baana intay tiraado oo saa diraca u qabatay kala jeexi jidhe marka taa ayaa la yahada shaqa ljuyuub oo dharkay jeexjeexi jireen wa dacaa bidacwa aljaahiliya wadacaa u yeerta bidacwa aljaahiliya dacwa aljaahiliya ay macnaha waa wixii baroortii hoognay waa hoognay waa ba'nay waa wareey waa rogmanay iyo waxaasoo dhan gablanayay iyo waxaasaa layaha bidacwa aljaahiliya marka culummadu waxay yidhahdeen sida sheekh cuthaymiin oo kale markuu tilmaamayo wadacaa bidacwa aljaahiliya mar cumuum baa laga dhigaa oo waxaa la yidhahdaa wax kasta oo dacwa jaahiliya qofka u yeerta qabyaaladii baa ka mida tacasubkii baa ka mida waxa weeye shirkigii waxaasoo dhan ayaa soo gelaya oo dacwal jaahiliya waa la yidhahdaa oo markii laba wiil oo midna ansaariya midna muhaajiriinah markii uu yidhaahdeen mid yiriyaalil ansaar midna yiriyaalil muhaajiriin isoo hiiliya laba wiil inta dagaalameen nebigu wuxuu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fa inaha muntina marka waxa weeye dacwa aljaahiliya waxyaalo badan baa noqda taqliid acmaa iyo waxa weeye qabyaaladda iyo waxa weeye tacasubka waxaasoo dhan bidacwa aljaahiliya leh waa cumuum marna cinda almasiibaa laga wadaayo macnaha masiibada wixii la xiriiray oo ah waxaan darba alkhuduud iyo waxa weeye maaragtay shaqal juyuub ee dhamannada la gargaraaco dharka la jeexjeexo waxa weeye hoognayo ba'naya la yidhaahdo gablanayay waxaasoo dhan baa bidacwa aljaahiliya la yidhahda calaa kulli xaal marka xadiidku wuxuu inoo caddaynayaa acmaashaas saddexda ahi inay yihiin min alkabaa'ir xadiidkii horena wuxuu inoo caddeeyey laba camal oo dacniga iyo niyaaxadu inay tahay min alkabaa'ir waa shan camal marka shantaas camal qofka sameeyaa waxa uu ku dhacayaa min alkabaa'ir waxaana u sababa sabir la'aan hadduu sabirkii helo oo mawdic meesha uu shiikhu ka raba waxay tahay waayo cinda almasiiba hadday sabri waayeen waxaa ka maqan marka asabru calaa aqdaar illah masiibadii masiibadii dhacday ayay ku sabri waayeen taasaa keenaysa marka inay qayliyaan oo bidacwa jaahiliya ku dhacaan weeye nasal llah asalaam walcaafiya insha allah marka axaadiiod labada xadiisoo dambe iyo masaa-isha casharka dambe aan ku sharaxaynaa halka ayaan ku joojinaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin